martida mikrofoonka waxaa inoo soo diyaariyey nalala socodsiinaya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ah cabdirashiid cali shucaac oo ah guddoomiyaha hay-adda rajo oo ka shaqaysa arrimaha xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka ku soo dhowow barnaamijka marka hore waad mahadsan tahay walaal ridwan waan kaaga mahad celinayaa inaad ugu martiqaado barnaamijka maanta adaa mudan ugu horreyn waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo ururka rajo ee aad guddoomiyaha u tahay waa urur noocee ah maxaad qabataan walaal rajo waa urur u dagaalama xuquuqda insaanka ee soomaalida deegaanka etoobiya ku nool dadka iyaka ah keliya xuquuqdooda insaanka maaha waxaa laga afqabtay miidiya xor ah oo v o ada ama b b c ama idaacad kale oo xoraba wakiil uma joogo kamana soo waramaan saa darteeda waxaanu siinaa wararka ka dhaca iyo arrimaha ka dhanka xuquuqda insaanka ee maalinlaha ooga dhaca deegaanka oo ah dhul aada u ballaaran ayaanu si maalinlaha usoo ribood garaynaa waxaa kaloonu la wadaagnaa hay-adaha xuquuqda insaanka u doonaya internationalka sida amnesty international human rights watch waxaa kaloo la wadaagnaa ethiopian human rights qole la yidhaaho oo dowladda federaalk etoobiya ay leedahay oo magaalada adisaba ka dhisan sidaasoo kale waxaanu warbixin siinaa ama dadka u dhashay dhulka ee dibadaha ku nool warka deegaankii aan heli karin ama wixii ka dhacay ama ugu dambeeyey ayaanu wargelinaa waxaan u fahmay inaad leedahay hawsha ugu badan ee aad qabataan waxay tahay inaad la socotaan arrimaha xuquuqul insaanka iyo xoriyatul qowlka deegaanada soomaalida ee ethoobiya taas weye saas weeye haa seed marka ku ogaataan ama seed ula xiriirtaan dadka gudaha ku nool idinka laftirkiina ma dad wakiilaa idiin jooga
walaal saad u og tahayba deegaanka waxaa saaran cunaqabateyn xagga miidiyaha iyo hay-adahaba ah wayna adag tahay in laga soo ribood gareeyo saasoy tahay waxaanu samaynay dad si hoose noola shaqeeya oo ah dad waxbarta aqoon-yahan ah dad systemka dowladda ku jira kuwa hay-ado u shaqeeya kuwa maaragtay u shaqeey shacaba oo ama ganacsato ah dhammaantood oo meelo muhiima jooga ayaa nala wadaagaa xogaha ugu muhiimsan iyo sidoo kale caddaymaha waxaan la soconnaa etoobiya xilligan in isbedello xoog badan ay ka dhaceen ra-iisul wasaarihii dalkaas uu iscasilay dad fara badan oo maxaabiis ah oo deegaanada kala duwan ee etoobiyana la sii daayo oo soomaalidu ay ku jiraan dowladda deegaankuna way sheegtay in dadkaas xorriyad ay haystaan oo hadda ay maaragtay si xora ay u nool yihiin marka waxyaabaha lagu eedaynayo mararka qaar ma is leedahay wax badan kama jiraan
walaal haddii waa runta waddanka etoobiya isbeddel aada u weyn ayaa ka socda oo dhan walbale waxaa la soo daayey kumanaan maxaabiisa waxaa la ogolaaday inay dadku mudaharaadi karaan inkastoo dadku kacdoonka ay qasab kaga dhigeen dowladda haddaad u fiirsatid deegaanka soomaalida kama jirto cid mudaharaadi karta kama jirto miidiya xor ah oo tegi karta sidaasi lamid ah waxaa dadka maxaabiista layidhi waa deegaamada kale laga sii daaya etoobiyada kale waxaanu aragnaa iyagoo ehelkoodii u tegaya booqanaya oo cajarada laga soo duubay oo boqolaal qof ay soo dhoweynayso safaf loogu jiro in la salaamo deegaanka soomaalida ilaa hadda maxaabiistaasoo kale xor looga dhigay ama xorriyad magaalada u dhexgalay oo guryahoodiiyo lagu soo dhoweynayo ama siyaasiyiin ahaa oo xisbiyadoodii inay howlgeliyeen loo ogolaado sida xisbiga ugu weyn ee qowmiyadda oromada the federalist la yidhaaho ee guddoomiyihiisi dor mareera oo laba sano markuu xidhnaa hadda lasoo daayey xisbigiisii iyo shaqadii guda galay ma ay jiraan arrintan ah maamulka deegaanka soomaalida ee uu hogaamiyo madaxweyne cabdi maxamed cumar uu yidhaaho meeshu waa xor ama mataqaanaaye ama mataqaanaaye dadka xuquuqdooda laguma tunto haddii ay run tahay waxaan codsan lahay in loo ogolaado miidiyaha madaxa bannaan sida sida v o ada iyo kuwa kaleba dadkan hadda aad ka hadlayso maxaabiista ee la sii daayey dowladda deegaankuna way sheegtay in la sii daayey ma waxaad leedahay weli xorriyad taama ama xorriyad maaragtay buuxda ma aanay helin maxaa uga jeedaa ha waxaan uga jeedaa maxaabiis marka hore maxaabiista uu madaxweynuhu sheegay ama deegaanka soomaalidu ay sheegeen maamulkoodu ee kun iyo shanta boqol ahaa lama sii deyn maxaabiis saddex boqol iyo lixdana oo u badan dad reer guuraa ah ama reer baadiye ah oo lagu eedeeyey inay jabhadda oneef taageereen wakhtiyo hore oo muddo dheer xidhnaa ayaa xabsiga dhexe ee deegaanka ee loo yaqaano jeel ogaadeen baa laga soo saaray waxaa la geeyey kuliyadda tababarka kalkaaliyaasha caafimaadka iyo kuliyadda tababarka macalimiinta iyo kuliyadda tababarka farsamada gacanta ee dadka ayakaa ilaa hadda looma ogolaan xor ma aha guryahoodii inay aadaan ee meeshaasaa lagu hayaa waa garta laakiin maamulku wuxuu ku doodayaa in ay rabaan inay hubiyaan in dadkan dhaqadcelin loo sameeyo la wacyigeliyo si ay nolosha ula qabsadaan ridwanow adduunyada markii xabsi qof la geliyo xabsiga ayaa rehabilitationa oo lagu dhaqan celiyaa markii la fasaxo waa xor waa inuu hawshii qabtaa marka haddii ay leedahay dowladdu hadda ayaanu farsamo baraynaa sida dhaqanka ama caadada adduunka o dhan laga yaqaano dadka farsamada gacanta ama rehabilitationka xabsiga ayaa loogu sameeyaa oo lagu soo baraa wax ma aha markii la sii daayo in haddana meel kale lagu xiro la yidhaaho rehabilitation ayaa loo samaynaya mar labaad ama dhaqan celin baa loo samaynaya wax xiriira idinka ma la samayseen maamulka oo waxyaabahan urur ahaan maadaama aad ka shaqaysaan arrimaha xuquuqul insaanka deegaanka ma la xiriirteen oo waxyaabahan hadda aad ka hadlayso ma la wadaagteen keliya ma aha inaan maamulka aan la xiriirnay ee dowladda federaalka etoobiya ayaan la xiriirnay waxaanu diyaarinay ribooto dhaadheer oo tusaya ku tumashada xuquuqda aasaasiga ah ee dadka deegaanka waxaan tusnay in magaalooyinka jigjiga iyo herar oon wax badan isu jirin ama baabili ee aada u kala duwan yihiin maamulka in badan ayaanu u soo bandhignay laakiin falceliskii maamulku wuxuu noqday dadka annagii riboodka siinay ama arrintaa u istaagnay si voluntary ah ama iskaa wax u qabsaa inuu annagii tacaddi ama dhib ay naga soo gaadho sidoo kale dadka in loo ogolaado article dastuurka ethoobiya oo sheegaya freedom of speech ama xoriyatul qowlka iyo xoriyatul organizationka inay is abaabulaan marka intiiba ayada ahayd dowladda federaalka ethoobiya carab laalaadin baanu ka aragnay laakiin wax ficila maysa qabanin dowladda deegaankana wayba annagiiba daalac noo raacday dhacdooyin marka aad diiwaan geliseen miyaa jira oo ah dad tusaale ahaan la caburiyey xoriyatul qowlkooda ama dad si khaldan loo xiray
aad bay u badan yihiin haddaan tusaale u soo qaato dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxaa xiran doctor cabdulaahi xasan bade oo adeerkii oo maraykanka jooga yaa madaxweynaha dhalilaa loo xiray jenaraal maxamed waxaa ugu dambeysay oo isbuucan la xiray ama toddobaadkan lix qof oo ehelkeyga ah inkastoo saddex la soo daayey weli saddex baa xabsiga ku jirta waxaa loo dilay arrimahaan ka doodayna keliya in aniga annaga ka urur ahaan iyo ka dad ahaan system baa meesha ka jira inaan laga soo ribood garaynin laga hadlin arrimaha xuquuqul insaanka amaba aan laga hadlin arrimaha tacadiga xaddhaafka ee ka jira deegaanka inaan laga hadlin qofkii ka hadla marka waxaa la samaynayaa sidii madax furasho oo kale ehelkiisa la qabanayaa ilaa qofkaas uu ka aamuso amaba uu cajalad ka soo duubo uu madaxda ama madaxweynaha deegaanka uu ku ammaanayo waxaa caddayn kugu filan brogramkii australian t v uu ka diyaariyey iyo idaacado kaloo badan ethoobiya marka laga hadlayo dabcan waxyaabo badan oo dhinaca xuquuqul insaanka guud ahaan waa lagu dhaliilaa laakiin ka sokow idinka xaaladaha aad qiimaysaan ama aad la socotaan ee deegaanka soomaalida wax xiriir ah oo kale oo aad la leedihiin ma jiraan tusaale ahaan hay-adaha kale ee xuquuqul insaanka ee ethoobiya ka jira maxaadse ku kala duwantihiin deegaanka soomaalida iyo deegaamada kale soo isku dhibaato un ma haysato waad mahadsantaha waxaa la odhan karaa deegaanka soomaalida iyo etoobiyada kale isku wadanayna ahayn ama isku qaaradba kuma noolo qofka marka uu yimaado magaalooyinka kale etoobiya wuxuu dareemayaa xorriyad ilaa xad ah wuxuu dareemayaa rule of low ama sharcigoo la ilaaliyey oo hantidiisii wixiisa loo dhowray inkastoo ay etoobiya ay waddan cadaadis iyo caburno ay ka jirta ay tahay haddana deegaanka soomaalida waxaa ka jira tusaale waxa uu noqon kartaa north korea maxaa yeelay keliya dadka deegaanka jooga lama caburiyo waxaa la caburiyaa kuwa dibadda jooga aniganu aan ka mid ahay london new york australia jooga ayaa waxaa lagu qasbayaa maamulka deegaanka ka jira ee jigjiye ka jira inay boqol kiiba boqol taageeraan u sacabatumaan haddii ay samayn waayaanna inta badan hadday hanti ku lahaayeen waa lala wareegaa haddii ehele ay ka joogaanna waa la qabtaa oo eheladaas intii la qabto ayaa cajalado laga soo duubaya ayaga oo aflagaadaynaya ehelkoodii dibadda joogay oo lagu qasbay ehelkana cadaadis badan baa lagu saaraa marka waxaa la odhan karaa may isku mid ma aha labada etoobiyada kale iyo maamulka deegaanka soomaalidu aad bay u kala fogyihin eedahan aad aad sheegaysaan urur ahaantiina wax cadeymo ah oo aad u haysaan miyaa jira mise waa uun waa dacaayad cadaymo badan baan u haynaa waana kula wadaagayaa waxaanu soo dhignaa cadaymahoo dhan rajo media community oo aan rabno inay u noqoto cod kuwa aan codka lahayn ayaanu soo dhignaa videoyadii uu ka soo duubay dadka qasabka lagaga soo duubay jigjiga ayagoo ehelkooda caynaya videoyo maamulka deegaanka uu soo diyaariyo oo dadka lagu caraatamayo iyo kuwa hanjabaadaba marka si detaila baanu u wareysanaa labada dhinacba at the same time waxaanu la wadaagnaa warbixinada oo nooga makhraati kacaya human rights watch iyo amnesty international oo iyakuna baaritaan madax bannaan sameeyey oo arrimaha ay ku ogaanayaan haddaad akhrido warbixintii ugu dambeysay etoobiya ka qortay human rights watch waxay ku sheegtay deegaanka soomaalidu inuu etoobiyada kale aada uga duwan yahay waxa ka jira ayna tusaale usoo qaadatay sida north korea oo kale in dadka dadka loo ciqaabo oo sharci muslim siduu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala walaa taziru waasiratun wisra ukhra nafna naf kale dembigeeda ma qaado international human rights conventionkana wuxuu leeyahay qofna qof looma qaban karo dembigiisa qofkuna xog buu yahay marka human rights watch ayaa ka makhraati kacda dadka in la isu qabto oo eheladoodii la isu qabto aad iyo aad baa umahadsan tahay waa ku mahadsan tahay waqtigaag adaa mudan ridwaan aad baan kaaga mahad celinaya walaal toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cabdirashiid cali shucaac oo ah guddoomiyaha hay-adda rajo inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinla nabadgelyo